walaal aad aad baad umahadsan tahay walaal dhacdhacaas waxay ka dhacday meesha layihaha balacab iyo furdi foore dhexdooda oo xuduudda soomaaliya etoobiya iskaga yimaadaan ah heshaa gabar qarigeyga la joogata baa loo yimid nin baa u yimid halkaasuu gabadhii ku dilay arrintaas marka waxaan u arkaynaa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aada u dhib badan arrin siyaasadu ka dambayso arrin la rabo dadkooda madaxa in laisgu riyo dadkooda isbaabeeyo arrin welibana galmudug ay mataqaanaa ay soo bidhayn aan isleenahay annaga caqligayaga sidaanu arkayno meeshaa waxaa weeye dadkaa deganaa oo halkaa deganaa dad waxaa deganaa xooree ah oo laba yar baa meesha uga wada da-ay meeshay wada daaqa jireen oo isku dadhawaayeen waxa weeye marka dadkaas waa nin waxaa dilay gabadha wer ah welibana marka waxa weeye waa siyaasad la rabo dadka in laysu kiciyo dadkoo dhan islaayo wan welibana waxaa naloo sheegayaa hadda deegaankaa deganaa oo nala keliya waa saleeraan oo hadda mataqaanaa dadku hata isa degdeganaayeen oo xoolihii iskala ceshan jireen weya arrintaas waxa ninkaan hadda gabadha dilay hataa ceebta dhacday baa waxay ka mid tahay waa ceeb waxaa la arag oo la maqal weeye asaga gabar baa dhashay sida naloo sheegayo gabadha eedadeenna waa qabaa sida naloo sheegayo hadda siyaasad ka xoog badan baa arrintaas keentay ninkaas la sheegayo oo gabadha dilay siyaasad baana ka dambayso taasay gabadha wuxuu ku dilay mada taclada hadii gabdhaha meeladay joogaan guryahay wada joogaan taladay marahayaan gabar hadii waxaa lagu dilay siyaasad weeye waxaa lagu dilay siyaasaddaana siyaasad galmudug ka dambayso weeye maahan siyaasad iska qaawar ma ahan siyaasad anagnahay weeye dadkoo dhan dagaalka lagu gelinahayo weeye caruuraha iyo naagaha raba in lagu baabiiyo weeye dalkoo dhan mataqaanaa in dadka wax loogu dhimo weeye waa ognahay annagu arrintaas meesha ay ka socoto waayo daraadbay waxay tageen meesha la yidhaha cabdullah hawa hadday tageenna waxaa halkaa ka soo baxday dadkii waxay sheegahayey dadkii joogay waxay yidhaahdeen walaalayaalow ordo carabi ku noqda dadka annagaa daaweyneyna dadkaana siyaasad uma baana uma baana siyaasad waa dad isku laynaya oo oo hebel walaalkeeda walaalkeedaa la dilay arrintaas walaalayaalow ordo arrintaas iskaga laabta arrintii sidaas ahayd oo dadkii uga horyihin waxay ku bedeleen saaka inay rag mataqaanaa ay ku laayaan gabdhihii ay ku laayaan meesha siyaasad baana ka dambaysa arrintaas sidaas waayahay guddoomiye siyaasad ayaad ku celcelisay inay arrintan ka dambeyso haddii ayba tahay siyaasad maxaa keeni kara in gabar labiyo toban jir ah la dilo iyadoo la doonaya siyaasad in lagu muujiyo maxay maxaa keeni kara arrintaas
walaala waxaa keeni kara rajala-aan keeda inta ninka la dilahayo iyo inta qofkan ka la dhaawacahayo iyo inta dhimanka isleynahayaan iyo weli rajaa rajaa jirta laakiin rajala-aan waa midii la oran jiray waayo casiisu jaahiliyii naagta uu kale caloosha laga soo ridi jiray saasoo kalea laga rabaa in dadku mataqaanaa uu kaco oo naag iyo nin iyo qof dhexsan usa jiray sidaas
waayahay marka maxaa ku xaqiijiseen oo aad ku ogaan kartaan in galmudug ay ka dambeyso haddii ayba siyaasad tahay maxaan ka xaqiijin karnaa maxaa weerka io kudmiyey diliga toor adag iyo maxaa weerka kudmiyey maxaa diliga toor adag iyo maxaa weerka kudmiyey shalay arrintan waxba kama qaban kartaan dadka ilaahay u daaya ilaha isdaaweynahaya iyo arrintan maantay dhacday shalay iyo maantay maxaa u dhexeeyey ninkii halkaa ka soo kacay baa isagoo caraysan oo hadda carruurta meesha ku laayay saas annagu isleeda
waayahay marka maxaa hadda idinka idiin qorsho ah annaga waxaan soo tiraynaa dadka oo la hadlaynaa inaa lilahi waa inaa ilaahi raajicuun gabadhaas waa dhimatay allah u naxariisto nin xunaan raba xunaantiisa waa la fulin baan leenahay dadku hays ceshadaan leenahay wixii wax gaareen waxaan leenahay allahu naxariisto qofkii dhistay fadrisa allah naga siiyo laakiin ninka raba carruurta iyo naagaha in lagu baabiiyo yaan lagu badan baan leenahay allaynada gabdhaha gabdhaha iska daaya ruurta iska daaya dilawalaha keliya iska qabta waxaanu leenahay halayskasiya saa ummadda saasaan u sheegayna haddii ilahay meesha gabadha yar lagu dila deegaanka yaa ka arrimiya maamul ahaan meesha gabadha deegaanka lagu dilay waa aada waxaa weeye waa balacad waa xaduudda nagaa ka arrimin oo nagaa degan oo qabiil baana qabiil baa degan qabiil magac mugarnaci la yidhahdaa degan waayahay qofka dilka geystana ma deegaanka ayuu ka soo jeedaa wuxuu kasoo jeedaa deegaanka cadaabadu kasoo jeedaa mid kale dhaan awoodi sida loo sheegaayo waa saas mid kale dhaan awoodi sida loo sheegay oo ma la aqoonsaday
waa la aqoonsaday oo waa nin la yaqaano oo ilaayihiisaa la yaqaano magaciisaa la yaqaano waa nin la yaqaano sidaasaa naloo soo sheegayo qariinkiisa iyo dadkiisa o dhan baa soo sheegay waayahay ugu dambeyn marka dadka reer cadaado oo aad sheegtay in dhacdadan ee, shakhsiga geysta uu ka soo jeedo iyo maamulka galmudug fariin maxaad u diraysaa annaga maamulka galmudug waxba u diri mayno fartiin u fari mayno laakiin dadka reer cadaadood oo arrintaan ka soo jeedna waxaan leenahay reer cadaadood carruurtiina iyo naayihiina iyo reerihiina iyo dalkiina iyo aan dadkeenna aslanfogteen dirin waxaan leenahay arrinta halkaa ka dhacday iyo sii ka horreysana wax ka qabtaa idin leenahay annagu saasaan leenahay hadda mid ka horreysadaa dhacday wax magaciisiyo kama dhicin kanaa ku xigsantay wax magaciisiyo kama dhicin adiga markaas waxaa laga rabaa nimankaas saleebaanoo reer cadaabadooda nin gudan inisan idin gudan baa aniga caqligaiyo saasa ila muuqata